madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib muddo toddobaad oo uu ku maqnaa dalka turkiga kaasi oo la taliyayaashiisu ay ku macneeyeen baadhitaan caafimaad madaxweynahu saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay bilo u harsan tahay al-shabaab inay ka sii taliso meelo ka mida waddanka waryaheenna muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa muqdisho inooga soo diray
madaxweynaha soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in safar aan hore loo sii shaacin uu ku tegey dalka turkiga wuxuuna sheegay in safarkaasi uu ahaa mid isaga u gaar ah waa idin salaamaya dhammaan saxaafadda soomaaliyeed waxaa rabaa ummadda soomaaliyeedna dhammaan waa salaamaya waxaan ka soo noqday safar gaaban oo aan ku tegay dalka turkiya safarkayga safar official ah oo booqasho rasmi ah ma ahayn safar gaar oo ahaa waanan muxuu ahay dadka soomaalida iyo ardayda iyo madaxda turkiga intii suurtagal ahaydna waa soo wada aragnay wixii dee maslaxada oo soomaaliya iyo turkiya ka kala dhexeeyey waan kala soo hadalnay madaxda intii aan aragnay wakhti aad iyo aad xasaasi oo doorashooyin iyo kaambeynno xoogle iyo ay socdaan ayaa lagu wada jiray aniguna fasaxayga tegidayda markii hore meesha fasaxay ahayd ma ahayn booqasho rasmi ah oo shaqo ma ahayn waana soo dhammaatay waana fiicanahay boqolkiiba boqol wax kaloo dhibaato a ma jiraan taas waa intaas sidoo kale mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay in sanadkani labada kun iyo afar iyo tobanka dowladdiisu ay qaadayso tallaabooyin cadcad oo lagu cirib tirayo ama looga hortegayo xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha waddanka soomaaliya baryahan dambe waad maqlayseen ama waad la socotaan dhibaatooyinka nimankii nabaddiidka ay wadaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno waxwaaye dhaqdhaqaaqi ugu dambeeya ay samayn kareen waaye waa cabsi waxaa ka keenaya waxaas inay sameeyaan ummadda waxaan weydiisanaynaa bilaha soo socdaahay wuxuu noqonayaa haddii ilaahay yidhaahdo xilligii ugu dambeeyey ee shabaab dalka meel ka mida inay ka taliyaan ay suurowdo in laga xoreeyo laga sifeeyo gacantooda ay ka baxdo gacanta dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ayagooda inay ka tashadaan ay ku soo noqotaan rajaynayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay in dowladdiisu ay dhisayso guddiyo ka shaqeeya dhinaca amniga si ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shacabka intiisa kale ay si wada jira uga wada shaqeeyaan sugidda amniga dalka guddiyo nabadeed dad dadka maxaanku idhahda isku soo jiida maxaanku idhahdaa amniga ka shaqeeya ayaan si deg deg ah dowladdu u howlgelinaysaa ayadoo kaashanaysa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan soo jeedinaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida guud ahaan in la kaalmeeyo la garab istaago sidoo kale in la kaalmeeyo la garab istaago ciidamada noo soo gurmaday ee na kaalmaynaya ee nagu kaalmaynayo in aan dalkeenna cadowga meel walba iska soo biirsada isku yimida aan ka qabanno muddada kooban ay nala joogaan waa fursad aan ka faa'iidaysanno ciidamadeennana intaasi way dhismayaan waayo aragnimo iyo xoog ayay yeelanayaan marka dadka soomaaliyeed dhammaantiis meel kastoo u jooga waxaan ugu baaqayaa inay u soo jeesadaan u midoobaan xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay leeyihiin isu geeyaan sidii dalka mar un looga dhaqaaji lahaa cadowga looga saari lahaa xorriyad buuxda dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay u dareemi lahaayeen yacnii dowladnimaduna ay u gaari lahayd geed kasta oo soomaaliya ku yaallo axmed xasan colaad v o e muqdisho
dhegaystayaasheenna nagala xidhiidha dhinaca satellaytka carabsat waxaannu ogeysiinaynaa inaannu u wareegnay dhinaca satellaytka itelsat amabase nailsatka loo yaqaano haddaba si aad u dhegaysato waxaad ka heli kartaa mawjadda satellaytka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay toddoba west e qiyaastuna ay tahay toddoba digrii oo galbeed ah frekwensigu waa labayo toban kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan gigaherts oo vertical ah s r-ku waa toddobiyo labaatan kun iyo shan boqol f e c guna waa shan xariijin lix transponderku waa e lix iyo soddon faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan boggeena v o a somali com